daahir maxamed waxaan deganahay buula geesto iyo buula highlandba waan deganahay ee oonka waan nahayey laakiinse beryahan dambe waxaan ka baxnay oonka xooggiisa ee buulooyinka qaarkood way ooman yihiin qaarna biyo way heleen laakiinse waxaan idin xaqiijinayaa waxaan indhahayga ku soo arkay boonhoolladii la qoday korontadii lagu xiriiriyey biyihiioo mataqaana ceel ee baybkii oo la hagaajiyey ilaa tumaine la gaarsiiyey ayaan soo arkay indhahaygaan ka soo arkay shaahido baan ka ahay nadiif jaamac aad iyo aad buu u dadaalay waxaan ka codsanayaa gabanaha haanta taangiga tumaine laga dhisaayo in naloo harakisheeyo in naloo dedejiyo si coonka aan ugu baxno dhoobaale biyo ay u hesha qaybo badan biyo ay u helaan waxaa kaloon aan aan ku soo gebagabaynaya warkayga distributionka biyaha pipelineka loo sameynaya in laga hagaajiyo la'aan ma nihin re adc markaan nahay oo adc primary adc two iyo adc one baan kala nahay adc one waa dadkan karlo adc two na waa dadka primary ku dhegan waayo annaga aad baan shaqaalo fiican oo adc hadda naftirkeeda shaqaalo fiican oo xafiiskan ka howlgalana waana la siiyey markaan runta sheegno maxay ahayd kariib waxaan u malaynay toban qof hadda shaqaynaysa tobankaa qof lix baan ku leenay adc inta kalena galbeed bay ka wada imaadaan biyaha waan helnaa alxamdulilah allaha ku mahadsan adaa mahadsan laakiin waxaan codsanayaa dad masaakiin baa jira maanta hataa qada heli karin casho heli karin oo hataa biyaha hadday helaan waxay ku shubtaan ma helaan kollay dad lama gaari karo gaarisoo dhan lama gaari karo kollay mas-uul waxaa ka tahay gaarisa kaamta dhan laakiin wixii tabartaada annakaa dadka imaamayaasha annakaa kala garanayna annakaa dad xaaladooda la socona dadka wixii loo heli karaa haamaha ee dadka masaakiinta inaad hadda heli karta arrintaas baya ku darsata